soo laabto xaasilada gobolka bari magaalada boosaaso xarunta ganacsiga puntland anoo ka imid safar sagaal bari qaatay oo kusoo maray wadanka etoobiya iyo wadanka sultanka imaaraadka carabta sanaa hore idinku sheegay wadanka sultanka imaaraadka carabta waxaan u aaday socdaal la xiriiray karuqaadidda kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland arrintaasoo aan kala soo xaajoonayay dowladda isuutaga imaaraadka carabta oonu ka helnay casuumad la xiriirta arrintaa iyada ah san hor u sheegay dhowr jeer ayaan ka baaqsaday haddana waxay noqotay inaan aado khasab daruuri saan hawshaasi la xiriirta karuqaadidda kaabayaasha dhaqaalaha dalka ayaan meesha u tegay runtiina wuxuuha socdaal wanaagsan iyo safar guul aan rajeynayo in wax badan kusoo korin doono puntland insha allah hadii la yiraahdo waxaan kaloo soo maray dalka etoobiya oo dabcan ay mar walbaaba aanu iska aragno madaxda dalkaas arrimo la xiriira iskaashiga dhanka nabadgelyada iyo xasiloonida geeska iyo xadka laga dhexeeya iyo la dagaalanka xagjirnimada iyo shaqaaqooyinka nimankaas xagjirka ay dalka ay ka wadaan dabcan iyana safarkaas wuxuu ahaa safar runtii wanaagsan oo aan isleeyahay wax badan baa uga soo kordhayay puntland haddii ilaha yiraahdo haddaan soo laabtay dabcan dalku xaalad adag buu ku jiraa waa la socotaanoo gaalkacyo waxaa laga wadaa dagaallo dagaalkaas aan ahayn mid ka meesha laga soo duula caada keliya maan waxa wey meesha dalka laga soo duula waa xamar weeye waxaa kusoo duulayaana oo shiddadaa wadaahi oo runtii qayb weyn oo mug weyn ku leh waa dowladda federaalka soomaaliyeed dabcan arrintaas marka waxaa nagu keenaysaa in badan inaanu mada doorashooyin baa laga hadlayaa iyo in dowladda la dhiso laba kun iyo lix iyo tobanka isbeddel dooriga uu yimaado dabcan waxaa weeye idaacadu duulaanka uga twenty four hours afar afartanka saac hadda si wax loo dhisanayo oo dowladda loola wadaagayo maba garanayaba runtii darinta idin sheeg marka dadka puntland waxaan u sheegay in u diyaar garoobaan difaaca dalkooda ayna xajistaan nabadgelyadooda wixii dhexdooda ka jirana ay dhamaystaan si nabadgelyo ah si mataqaanaa cadowgaas kusoo duula dalka oo dullaanka ku ah meel looga soo wada jeesto looguna dadaalo in aanu difaacna dalkeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna annagu cidda duulaan kuma ahayn waxaan rabnaa nabadgelyo waxaan rabnaa wadajir waxaan rabnaa midnimo soomaaliyeed waxaan rabnaa wadarisnimo wadaag waxaan rabnaa nin walbaaba inuu dhankiisa u horumaro oo horumar laga shaqeeyo inta laga shaqeynaa dadka dhigiisna la daadiyo waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar iyo wadajir iyo midnimo soomaaliyeed taas aan qarnaba lagu gaari karaa laakiin maalin walba duulaan joogta iyo dhib joogta iyo xasra joogta dalka in laga wadahay waxay anfacaysaa ma jirto marka waxay ka yimaadaana dabcan madaxda dalka oo ugu sarreeya nimanka xamar jooga ayaa ka mas-uul ka yimaada arrinta iyadaa ilaahay waxaan ka rajeynayaa in uu xasuuladina dalkana uu dib aanu wanaajiyo arrinta u ka hadla guddoomiyaha gobolka oo ah runtii dalka waxaa ka jira abaara ba-an ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu ummadda qaboojiyo in ummadda kheyr qabana siiyo isagaa runtii kala fudayn kara dhibta jirta ilaahay unbaa dadka dejin kara oo xasilin kara oo mar haddii colaad iyo iyo iyo abaari timaado awaadda waxyaaba ilaahay laga baray laga magangalay ka mid tahay marka colaadda iyo iyo iyo abaartaba ilaah baan ka magangelaynaa isaga ayaan awoodda le waxaan rajeynayaa inuu ummadda unaxariisto ummaddiisa unaxariisto ummadda kheyr qaba iyo roob kheyr qaba iyo dalka dhinaca meemaan u nasiyo insha allah adeeb waa mahadsantahay